uu ka yahana waxaa weeye qaacidadii waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaanin markaas wuxuu khaas ku yahay ninku markuu haweentiisa ou qadfo qof kaloo dhan hadduuba haween islaameed ou qadfo waxa weeye waa mulaacanoona iyo meeshaan marka ma taalo laga yaaba hadhow dad aan wax fahamsanayn intuu gabar islaameed iska maaragtay qadfo inuu yidhaahdo lacaanan ka xiga adiga lacaan shaqadaada miyaa gabadha adiga xaaskaagii ma aha faslun fi lcidadi ciddadii ayuu u faslyaa ciddoy maxaa tahay haa hadhowaan insha allah marka hore hataa aan cashar ka akrino faslun fi lcidadi ciddadiiuu u fasal yahay waalmuctadatu haweenta ciddo tirsanaysa calaa darbayni waa laba qaybood mutawafan canha zawjaha mid ninkii ou ka dhintay wagayru mutawafan canha mid aan laga dhimanoo macnaa la furay ama la fasakhay ama khuluctantay falmutawafaa canhaa midda laga dhintay in kaanad xaamilan hadday uur leedahay fa ciddatuhaa ciddadeeda intay guurka ay maaratay nin kale ay sugayso biwadcil xamli uurkaas oy dejiso oo macnaa umusho waay wa in kaanad haddii ay tahay hayra xaamilin midaan uur lahayna fa ciddatuhaa ama qur-i ha ku ciddo tirsato ama ashhur ha ku ciddo tirsatee fa ciddatuhaa arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrun ay cashru ayaamin waay wagayru lmutawafaa canhaa midda aan laga dhimanoo la furayna iyaduna ama la fasakhay in kaanad xaamilan hadday tahay fa ciddatuhaa ciddadooda biwadcil xamli wey marka haween uur leh iyada ama ha la furo ama ha laga dhintee ciddadeedu waa biwadcil xamli wa in kaanad haddii ay tahana hayra xaamilin midaan uur lahayn oo wahiya min dawaati alxaydi ah fa ciddatuhaa halaathatu quruu'in waaye wa hiya quruudiina aqraadii al adhaaru duhurkii waaye cinda alimaam ashaafici wa maalik wa in kaanad haddii ay tahay miman laa taxiidu mid aan xaydin ka sagiirati tii yareedon xaydba gaari wal aayisa tii caadadu ay ka dhammaato quusatana fa ciddatuhaa halaathatu ashhurin waa saddex bilood waa waalmudallaqatu tii la furana qabla dukhuuli biha midii aan loo galmoonin laa ciddata calayha ciddo korkeeda ma ahaan wa ciddatu lamati addoonta ciddadeedu fi lxamli ka ciddatu lxurati waay oo uurka inay maaratay dejiso waay addoon haddii la furo ma garate ay uur leedahay ama laga dhinto zawjkeeda oo ka dhintay ama sayidkeeda isagoo uurle oo ka dhinto waxay ku ciddo tirsanaysaa ciddadul xura waayo macnaa biwadci lxamli waayo wa biliqraa'i haddii ay mid caada ku dhacda ay tahana an tactada biqur-ayn haddii inta la furo ay maarata caada ay ku dhacdo laba qur-i laba duhur ama laba xayd ay ku dirsanaysa hadba khilaafka culamada ku jira wa bishuhuuri cani ilwafaati haddii laga dhintana bilahay tirsanaysa waxaa weeye an tactada inay ciddo tirsato bishahrayni laba maaratay bilood iyo wa khamsi layaalin iyo shan hamiin wa canidalaaqi haddii la furo oo laakiin ay kuwa aan xaylku ay ku dhicin ay tahana an tactada bishahrin wa nisfin shahr iyo nisf nusqo kale waxaa ay ku daraysaa haddii ou maaragtay ou ou maaragtay laba u dhammeeyana yacni iyada owla ah soo saas kuma taalo nusqadaas yaa nusqooyin qaar ay ku taalla maxay kugu taalla akri haa fa in ictadad bishahrayni kaana owla nusqooyin qaarkaa dhigaya hadday laba bilood ku cidarso ayaa owla ah ciddo maxaa la yidhaahdaa culummadu waxay yidhahdaan alciddatu ciddatu ismun limuddatin macluuma waa magac loo yaqaano muddo oo tatarabasu fiihi lmar-atu haweentu ay koranayso macnaa markii inta la fuuro ama laga dhinto ay guur iska daynayso maxaana looga gol leeyahay litacrifa baraa'ata raximaha raximkeedu inuu baryaho markaas ilma inaysan ku jirin in la ogaado wakhtigaa la sugayaa ciddo la yihahdaa kol dadku waa iska wada yaqaanaan tacriifka waa tacaamada iska yaqaanaan ciddaan tirsan macnaha waxaweeye muddadaa ay labada ninkii hore ama nolol ha uga faaruqdo dalaaq ama dhimashee iyo intay nin kala guursanayso muddadaa ay suganayso ayaa ciddo la yidhaahdo wadaalika yaxsulu bilwilaadati taaratan mar hadda dhalmuu ku xasila haweenka hadday uuru leedahay wa bilashuri marna bilow ku xasilaaho haddayse gabadhii yartaho aysan caado ku dhicin iyo hadday duqowdo iyo ow iliqraa'i ukhraa marna waxaday caado leedahana iqrihii ayuu ku dhacaa ama duhurkii ama xaylkii ha lagu fasira ciddooyinkana badanaa qur-aankaaba sheegaba axkaamteedu haddaad aragtid mucdamkeeda wixii axaadiid kusoo arora waa sii sharxeena qur-aankaa si fiican u sheegay suuratulbaqara maa tidhaahdaa suuratul alaaq maa tidhaahdaa labadaas suuradood ayaa si fiican u kala baabaysay iyo suuratul axsaab intaba ninka la yidhaahdo abuu shujaac raximahullahu sheikha la yidhaahdo si khulaasaaho marka uu kala bixiyo oon la isku daraynin walmuctadatu muctadadu wuxuu dhahay calaa darbayni waa laba qaybood mutawafan canha zawjaha mid dhinkii laka dhintay oo geeri ka cido tirsanaysa iyo wakayru mutawafan canha mid aan laga dhiman oo dalaaq ama fasax ama fasakh ama khuluc waxyaalo ka cido tirsanaysa fal mutawafa canha midda laga dhintay in kaanat xaamilan haddii ay xaamil tahay fa ciddatuhaa biwadci lxamli wey ilahay waxay ri ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwa uurka leh ajashoodu waa inay maaratay ilmahaas ay dejiyaan oo iyadoo bishii sagaalaad ku jirta haddou ninkii oo dhin ay usbuuc ka bacdiba umusho ciddadii marka waa u dhammaatay qur-aanka asagu wuxuu sheegay wafaadka waladiina twafauna minkum yadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wacashraa afar bilood iyo toban hamin mid uurle iyo mid kale aayaddaas ma kale tii laga dhintaa laakiin aayaddaas kaloo suuratu dalaaqa waxay caddaysay wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna culimmadii qaara saxaabada ka mid ibnu cabaasa waxay qabeen tactadu biabcad alajalayn iyadoo uur le haddii la furo midii dheer uurka waxaa dheci karta sida annaga baan aragnay nin ilmihii uurle bishii koowaadba ka dhintay ee sagaal bilood ilmaha ku waday waxaa dhacda de waxbaa iyadiioo foola inuu ka dhinto soo maaha marka waxaan tii dheera ku cidisana haddaba hadda iyadoo foola ka dhinto waxay kuleeyahaen afar bilood iyo maaragtay iyo toban ha dirsato haddii uu ka dhinto iyadoo bishii bilaabana uurka ha ku dirsato laakiin taas xoogaa waa laga xoog badan yahay oo waxaa xoog badan inay wadcul xamli ku ciddo tirsato oo awalan aayaddaas waa laga fahmayaa suuratu dalaaqa suqraa ay yidhaahdaano suuratu idaa dalaq taasaa dambaysay wulaatu laxmaal ajalahuna midda kale waxaa nas ku cad xadiid subeycat bin alxaarith alaslamiya ninkeedii saciid binu khuula miyuu ahaa ninkuu nabigu u cataabi jiroo maka ku dhintay sacad miyuu ahaa sacad binu khawla ahe ninkaasaa ka dhintay iyadoo uurkii leh laba usbuuc ka bacdi waa umusha iyadoo isqurxinayso rabtay inay maaratay isgaroobiso ayaa nin abusanaabil la yidhaahdo ayaa u yimid markaasuu yidhi waxaad ku jeernaa isqurqurxinayso isgaroobinayse waa saxay tiri waa maaratay waa nin haddaan hel waa guursanaya ma jirto uu yidhi ilaa afar bilood iyo toban ham iyo kusoo marto dhar intay meelaha kasoo raastay munaasaba oo xijaabahay rasuulka u tagta caleyhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi annaka qad xalilta khalaas xalaalaa noqotay zuhri marka wuxuu yidhi caawa hadday umusho isla markii hore ka guursan kartaa dhahay markii ninka uu naftu ka dhacdo laakiin zawjku u tegi maayo ilaa ay nifaasku ay ka go-do saas wey xadiidkaas marka faysala saasayna imaam shaafici iyo aimada ay ku tageen iyadaana raajixa aimada ahlulxadiid ku tageen falmutawafaa canhaa in kaanat xaamilan facidatuha biwadci lxamli waa uur umusha uurka ay umusho wey wa in kaanat hayra xaamilin haddaysan uur lahaynna facidatuha arbacatu ashhurin wa cashr waa afar bilood iyo toban habeen taas qur-aankay ku cadda waaladiina tawafawna minkum kuwii adin ka midoo ladin oofsanayo wayadaruuna aswaajan haweenna ka tegayo yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wa cashra aayadda waxaan ka mulaaxadooday macno weynaa ku jira aayaddu iyadoo ciddada sheegayda haddana waxawaaye geeriya laysku hadidaa waladiina tawafawna minkum horta waa kuwii adinka laga oofsanayo wixii wax ugu fiicnaaye ka tegana wayadaruuna aswaajan xaasasay ka tegayaan soo maa yaa hadhow lagula sugi maayo yatarabasna arbacata ashhurin wa casharan intaas hadday dhaafaan rag kale iska guursanaya adduun marka maxaa isugu halaynaya marka yaa soo malaaxado maaha marka inaad dhimanayso xaaskaga aad ka tegaysid yaa magoore noqotoba bal taas horta un ogaal adduun iyo ha isku halayn iyo maaragta anaa ciddaan iskale midna hadhin wax walbaba martiya ka tahay berri waa lagaa faraxalanaya ilaahay khaatimo fiican lagu dilo bismillah haye wagayru lmutawafaa canhaa midda aan laga oofsan kala qaado in kaanad xaamilan haddii ay tahay oyba uur leedahay ha la furo maaragtay ha la fasakho khuluc ha lagu maaragtay ha ahaato ilaa khuluc sidaan dhiri fasakhu soo gala sida raajixa fa ciddatuhaa biwadci lxamli waa ilaahay maxay ri waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna qur-aanka kala dhigdhiga wain kaanad hayra xaamilin haddaysan uur lahayn oo laakiin la furo wahiya min dawaati alxaydi ay ka mid tahay fa ciddatuhaa halaathu quruu'in wey wlmudalaqaati yatarabasna bianfusihinna halaathata quruu'in waa kaas wa hiya quruudii al adhaaru daahiryaalka wey macrika weynaa ka taagano imaam shaafici imaam iyo imaam maalik iyo riwaayo axmed ka mida waxay ku tagaan aqraadu inay duhurka ay tahay ashcaar iyo aayaad dil waxaa ka mid ah fadalliquuhuna liciddatihin ay liistiqbaali ciddatihin waxa lagu furaana waxay waa duhurka ee xaydka lama furaayo iyo adiga ashcaar badan oo waxaa ka mid a acshaa nin ammaanaya oo waxay ninkaas afar iyo labaatanka saac fardo iyo duulaan buu heegan u yahay ma garata oo wuxuu rabaa inuu khanimaysto oo markaasaa waxaa dhaafay dee in badan oo maaragtay oo quru'dii haweenka xoogba uma helo macnaa haween inuuba maaragtay ilmo ka dhalo xoog male intaasoo da-aa ka baaqatou lehay marka qurciga ninka ka baaqanaya macaadada mase waa duhurka xujajkaas imaam shaafici ay keenaa qoladan kale aynu xujaj ay keentaa kolley waxa weeye waa qir iyo qir fara badan ibnulqayim isagoo aada wuxuu u gargaaray inay xaylka ay tahay sancaani markuu waday waday waday waxuu yidhi waa farahu ka taagay isu dhowdaho dhaha masalo meel hadda wax laazim ugu aanu yidhi qowlka ibnulqayim hadda inaan rajaxo dhaha masaladu waa adraabteeda waa badantahoo dhah nacam kolley mid kastaba waa macquul waaye waa masaa'ilka iskulu dhowey ka mid taho oo yacni tarjiixeeda uu adag yahay marka haddii calaa qowli man yaquulu waa xaydka oo kuay ku socotana waa kaas haddii duhri ay ku dohartoqtana waa qolo walba culimmada qaara tiri marka dhib ma lahan wa in kaanat hadday tahay miman laa taxiidu ka sagiirati iyo wal aa'isatina facidatuha halaathu ashhurin waayo ilaahay muxuu yidhi walaa i lam yaxidna muxuu dhahay maxaa ka horeey facidatuna halaatu ashhur min nisaakum irtubna facidatuna halaatu ashhur waay iyo wallaahi lam yaxla kuwaan xaylka gaarin ama waxaa soo galadheen culummadu kuwii xayl ku dhici jira laakiin marka dambe oo ka go-ay oo xaylkii iska waayay ciduna culamada qaarkood waa soo gelay dhahan haye wain kaanat isman laa taxiilu ka sagiirati wal-aa'isati waay facidatuha halaatu ashhurin waay wlmudallaqatu midda la furay qabla dukuuli biha laa ciddata caleyha ciddo korkeeda ma ahan ma ahaan iyadana maxaa nas ku ah suuratu eesh suuratu laxzaab ya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati huma dallaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha cidda mala wacidat lamati addoonta ciddadeeda fi lxamli ka cidat lxurati waay marka xamli haddii uu jiro waa isku wada mid wa biliqraa'ina qur-iyaalkana culimmada waxay dhahan an tactada biqur'ayni laba inuu ku citirsa iyadu waxay dhahan waa nisfu ciddat lxuri laakiin haddee saddex qur-i maadaama ay xortii tahay aqraa'da lama kala goy karo marka labaa ugu yar laba ka dhigdhig wa bishuhuuri shuhuur hadday tahay can ilwafaati haddii ay bilo ku citirsato ay tahay ama gabar aan xayl gaarinoo yar ama kuwii xayd ka quusa ama kuwa aan xaydinba asalba haddii laga dhinto an tactada bishahri in wa khamsa layaali waxay ku cidlo tirsanaysaa laba bilood iyo shan dharaarood maxay ka macno tahay macnaha cidatulwafaadkii afar bilood iyo tobankii hamin kala bar laba bilood iyo shan hamin oo kuusoo hortay wa cani dalaaqi hadday tahana an tactada bishahri wa nisfin inay tahay waa meesha uu ka leeyahay hadday laba ay kaamishana taasaa marka owla ah faslun fasl wuxuu u yahay fii maa yajibu lilmuctadati haweenka marka ciddada tirsanaysa maxaa iyada u waajib ah maxay leedahay ilaan kolley weli calaaqaa jirta maadaama ciddo tirsanayso calaaqaa jirta marka maxay xuquuqaho leedahay haweentaasi waa kala jiraan wayajibu waxaa u waajibaya lilmuctadati midii ciddo tirsanaysay alrajciyati ciddo rajciyaa midii ka ciddo tirsanaysay oo hal dalqow ku furay ama laba dalqo assuknaa wanafaqatu ayaa u waajibaysa gurigii ay ku jirta meel la dejiyo iyo nafaqo gurigeedii in loo daayo iyo nafaqo caadigii sidii hore ilaa xukmu zawjay qabtaa waxyaalo badan ayay rajciyadu xukmu zawja ka qabtaa horta dalaaq ee nafaqo iyo sukno waa leeda guri la dejiyo iyo masruuf guri hooy iyo maanta ma arkaysa masruuf baa leeda midda kale dalqad kale hadduu furo dalqadii waa gaaraysa haddou licaana waa gaaraysa haddou dihaaro iilihii waxaasoo dhan iyadoo hadday ahayd haweentii sii afaraad iyadoo ciddo tirsanaysa haween kaloo shanaan ma guursan karo ilaa ciddada ay ka baxdo ay baa-into meelahaasoo dhan axkaamu zawja ayay marka ka shabahdaa saa darteed iyada marka waxaa weeyaan waa in nafaqo iyo sakniba la siiya wayajibu lilbaa-ini midda baa-inta oo dalqadii ugu dambaysaa la furay oo saddexaad assuknaa ayaa u waajibaysa duuna nafaqati ilaa an takuuna xaamilan maahan oo xaamil hadday tahay nafaqa u waajibaysa ma garat wain kuna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahun laakiin hadday baa-in tahay oo maaragtay aysan maaragtay dalqadii ugu dambaysa ay tahay culummadu waa isku khilaafaan imaam shaafici asugu wuxuu leeyahay nafaqo ma lahan laakiin sakanay leeda abu xaniifana wuxuu leeyahay nafaqo iyo sakanba waa leeda mucdam culamaa ahlulxadiidka waxay leeyihiin nafaqo iyo sakna midda ma laha qowlkaasaan ugu xoog badanoo faadima binti qays gabadhii la dhihi jiray ninkayga waxay tiri dalqadii ugu dambeeyey ayuu ifuray markay soo dacwootana waxaa lahay nafaqa malihid iyo sakan midna meelku malihid xadiidkaasna marka muslimna wariyey oo waaba kanaaba marka xadiidkaasaa marka ugu xoog badan madhabkaasaa marka ugu xoog badan inaysan maaragtay nafaqo ana zawji dallaqani haa ahe can shacbi can faadimata binti qays can nabi sal fi lmudallaqati halaathan laysa lahaa sukna walaa nafaqa rawaahu muslim ahluxadiid oo dhan marka xadiidkaas ayay qaateen marka qowlkaas ugu rajaxsan hadeenta hadday baa-ino ay tahay oysan uur lahayn nafaqana inaysan lahayn sakana aysan lahayn laakiin imaam shaafici isagu wuxuu qaatay inay maaragtay nafaqo aysan lahayn laakiin guri ay leedahay wuxuuna soo daliishaday askinuuhuna min xaysu sakantu min wujdikum laakiin xadiidkaasaa caddaynaya marka oo faadima bintu qays inaysan haddii baa-ino ay tahay aysan sakan lahayn ee waa rajciyada iyo waxa sakanka iyo nafaqada iskale ama hadday xaamilo tahay markaa oo nafaqo iyo markaa sakanba ay leedahay wayajibu lilbaa-ina asugna duuna nafaqati a u waajiba ilaa an takuuna xaamilan man hadday xaamil tahay nafaqadan waa ku darsanee waayo wayajibu waxaa ku waajibaya cala almutawafa canha zawjuha tan zawjkeeda laga oofsaday alixdaadu inay isbasaasiso wahuwa ixdaadkiina alimtinaacu min aziinati ziinada inay ka reebtoonto iyo wadiibi diibka waa ixdaadka marka xadiid fara badan ayaa maanta ma arkaysaa kusoo aroorta nacam ixdaadkuna macnaha waxaa maadaama ninka uu dhintay haweentii inay maanta ma arkaysa ay muujiso isbasaase marka inay muujiso iyo inaysan markaa nikaax iyo isgaroobin aysan dan ka lahayn ilaa oo maanta uu ka dhammaado waa suu yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yihi almutawafa canha zawja laa talbisu lmucasfara min athiyaab dharka midabada qurqurxoonoo quruxda loogu talagalay ma labisanayso walaa lxuliy walaa taktaxil mana indha kuulanayso walaa takhtadib allaahuma wixii marka indhaha un daawo u ah maahan hadday indhaha ay xanuunto wixii un lagu daaweyno daawo ahaan loo isticmaalo maahane qurqurxin ma jiro marka sibiqiga la sheegana waa dharkii oo loo qurux loogu talagalo ama midabadan iska dilan oo madoow mise cadaan mise iska geri wax had aan qurux qurux iyo zarkasho aan lahayn iyada looma diidan marka dadku waxa weeye ixdaadka qaarna quluwiyay sameeyaanoo waxay leeyihin haweenta ma shanlaysan kartid ma qubaysan kartid waxyaala maara marka waa qubaysan karta waa shanlaysan karta laakiin waxyaalaha dhiib kale ayay ka fogaana iyo dharka ziinadaho xarxaragada iyo waxyaalahaas iyo cilaanka iyo waxyaalahaas ayay ka fogaana marka waxa la isu basaasinayaana waxaa weeye afar bilood iyo toban hamin waa ninka hadduu dhinto amaa qof qaraabaha hadduu dhinto haweenta saddex beri waa isu basaasi kartaa ma garta wixii ka badan mayo sidaa nabigu yihi calayhi salatu wasalaam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda inay isku basaasto calaa meytin fowqa halaatin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin maahan asagu arbacatu ashhurin wa cashra xadiidkan umu xabiba wariso aabaheed markii uu dhintay abu sufyaan ay saddex beri isbasaasay u yeertay tiri maaratay waxyaalihii qurqurxina iyo dhiibka ee tiri dhiib shaqo kama lihi tiri murugtii aabahay weli waa ay haysaae laakiin xadiidkaana rasuulka maqlay tiri calayhi salatu wasalaam marka inaan sii basaasiyo oon xadgudbo maanta ma arkaysaa ma rabo wayajibu cala almutawafa canha zawju alixdaadu inay isbasaasiso wahuwa alimtinaacu min aziinati iyo wadiibi in laga reebo ziinadu marka waa wixii hadda fakfakaho maarata ama dhar iska caadiya midab cad ha ahaado midab madow ha ahaado midab asaguna iska dilan ha ahaado wax dhib mala laakiin waxyaalaha zarkashada iyo qurquruxda iyo waxyaalahaas ayaa la diidaya wa cala almutawafaa canhaa midda laga dhintay almutawafaa canha zawjuha midka zawjeeda laga oofsaday almutawafaa zawjuhaas waxa faacil ayaa mutawafa u qaadanaysa allatii tuwafiyat zawjuhaa camal mooy wa cala almutawafaa canhaa tan laga oofsaday zawjuha iyo walmabtuutatu midda dalaaqeeda la gooyey oo baa-inka mabtuuta waa midda baa-inka oo macnaha waxaa dalqadii ugu dambeeyaa la furay ama calaa qowli jumhuur saddex dalqooda hal mar lagu furay iyaga cindahum baa-inowa saddexdo mar isugu geeyo ama dalqadii saddexaad la furo labadaba iyaga agtooda baa-inay noqonayo mulaasamatu lbeyti gurigii ay ciddada ay ku gashay inay laasimsado ilaa lixaajatin maahan xaajo maahan wax kale u bixi maayaan maalintii wixii danahooda waa soo qabsanayaan hamiinkii oo kale guryaha u dhodhow oo kale ay waa ku sheekaysan karaan laakiin hadhow markii hoyaadka ay noqoto inay maaragtay ay gurigoodii u noqdaan hadday laakiin meeshaas meel aan la deganaa karin ay tahay oo maalan inay tuuga usoo dhacdo ama maaragtay halisa ay tahay meel kale u guri karta sidoo kale guriga hadduu ijaar ahaa oo ninkii yidhaahdo guriga ijaar kalaa iga baxa ijaarna uu diido meel kale la dejinaya sharciga waxayn dhala maaha wixii daruuraa waa la qaadanaya laakiin bilaash bilaash in loo guura maahan waa xugum sharci naam sababtoo fureycat markii zoojkeeda la dilay wuxuu ku dhaha nabigu umkuthii fii beytika xataa yabluga alkitaabu ajala ilaa kitaabka ajashiis uu ka gaaro cuddada dhimaato qaalat factadadtu fiihi arbacata ashhurin wa cashra rawaahu asxaabu sunan wasaxaxu tirmidiy waa xukunkaas wey wa cala almutawafaa canhaa midda la oofsaday xaggeeda zawjuha laga oofsaday zawjkaas waa naablfaacil oo mutawafadaas ismafcuulkaas aa naabilfaacil u qaadanayo iyo walmabtuutati midda dalaaqeeda la gooyo baa-inka mulaasamatu lbeyti beytka inay laasimsado ayaa ku waajiba ilaa lixaajin dana inuu baxdo maahan oo dantida u bixi kartaa sida abi sacuud alkhudri yidhaha baryartaya wuxuu ninkeedii ka oofsaday markaasay danaheeda soo qabsan maagta nabigu waxau dhahay marka waa bixi kartaahuu dhahay si aad danahaaga maanta ma arkaysa usoo qabsatid nacam faslun fi listibraa'i kanaan ku joojinana insha allah hadhow hal casharab nooga hara iswac soo socdo baabu nikaax istibra waa hubsiino waa waxayna ku saabsan tahay addoonta qofku markuu soo milkiyo ama khanimo ha ku helo ama ha soo gato ama maaragtay dhaxal ha ku helo milki cusuboo naag addoona markay gacantaada ay soo gasho istibraa wax la yidhaahdo oo waa maxay horaha isaga galmoonin ilaa aada riximkeeda inuu beri yahay aada ka hubsatid marka waxay yidhaahdaan cibaaratun can atarabus alwaajibi waa sugashada oo waajibka ah bisababi mul oo addoonta loo sugo bisababi mulkilyamiin xuduudan ow zawaalan yacni mulkilyamiinta macnaa addoon haddaad ay mid milkigaaga ay soo gasho waad hubsanay hadday ka baxdana oo ninkii kale gacantiisa ay nin kala gashana iyadana marka waa la hubsanaya marka oo qofkaas kaleed uma galmoonayo ilaa uu ka hubsado faslun filisibraai hubsashadii oo addoontii aada gacanta ku dhigtay riximkeeda la hubsado waman istaxdatha qofkii soo darisiiya milka amatin addoon milkigeeda oo addoon hanta xaruma caleyhi waxaa ka xaaraana al-istimtaacu bihaa inuu ku raaxaysto oo naagnimo ugu tago istimtaac waxaa loo jeedaa waxaa weeye haa xataa haa xataa yastabri'ahaa ilaa uu ka hubsado soo u hubsanaya in kaanat min dawaati alxayli kuwa xaylka haddii uu ku dhaco bixaylatin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati shuhuuri kuwa bilaha tirsanaya oo macnaa yaryarka oon xayl ku dhicin ama aayisadaana bishahrin bil oo ku hubsado wa in kaanat min dawaati alxamli bilwadci waay marka iyagu isbraha waa dhib yaryahay waa saddex wey addoonta inay uur leedahay isabraheed waa uurka inuu maaragtay uu dejiyo waa mid aan xaylin isabraheedu waxaweye waa hal bil waa kuwii xaylaay istabraheedu marka waa inuu hal xayl oo helo nacam waman istaxdatha qofkii soo darisiya milka amatin addoon milkiida qofkii soo darisiyo addoon hanta wey xaruma caleyhi listimtaacu bihaa inuu ku istimtaacaa ku xaaraan laakiin waxay yidhahdaan midda oo hanimada kugu soo gashay wixii jimaac ka sokeeya waad uga istimtaaci kartaa hade xataa yastabri'ahaa ilaa uu macnaha uu ka hubsado oo macnaha inay kalmaran taho oysan uur lahayn ilaa uu ka hubsado in kaanad hadday tahay min dawaati alxaydi bixaylatin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati shuhuuri bishahrin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati alxamlina bilwadci oo ku hubsado wa idaa maata haddii uu dhinto sayidi umulwaladi istabra'ad nafsaha kalamat umulwalad waxaa la yidhaahdaa ninka sayidka oo addoonta iska leh ee addoonta milkulyamiin u galmooda hadday asaga ilmo u dhasho umulwaladay leeyihin addoomaha magacyaal badanay leeyihin magacyaalkooda waxaa ka mida umulwalad umulwalad waxaa la yidhaahdaa addoonta ninka sayidka ilmo u dhasha waxaa ka mid a magacyaalka mubacad waa midka qaarkiisa uu xur yahay qaarkiisana uu addoon mubacada la yidhaahda waxaa ka mid a mukaatab waa midka la yidhaahdo inta la qiimeeyo saddex kunaa qiimaha uu yaha ganiyaa la yidhi saddex sano sanadkiiba kun geni bix kaas maxaa la yidhaahdaa mukaatab waxaa ka mid a magacyaalkooda mudabber waxa la yidhaahdo waa ninka uu yidhi maalan haddii markaan dhinto ayaad xorta hadhow thuluthulmaal ayuu marka uu ka xoroobaya marka magacyaalkaas oo kale ayaa maaragtay ayaa ka mid a in la barto waay axkaamtiisa wa idaa maata haddii uu dhinto sayidi umulwaladi istabra'ad nafsahaa way hubsanaysaa kalamati oo macnaa hal xaylay ku hubsana haddii ay aqraa' leedahay hadday xamlitaana uurkay ku hubsana inay uurka dejiso haddii ay mid aan xayl ku dhicin ay tahay bilo ku tirsanaysaa halkaas insha allahu tacaala caaw noogu joogaya darbayn waa laba qaybood mutawafan canha zawjaha mid ninkii uu ka dhintay wagayru mutawafan canha mid aan laga dhimanoo macnaa la furay ama la fasakhay ama khuluctantay falmutawafaa canha midda laga dhintay in kaanad xaamilan hadday uur leedahay fa ciddatuhaa ciddadeeda intay guurka ay maaratay nin kale wa in kaanad haddii ay taana hayra xaamilin midaan uur lahayn oo wahiya min dawaati alxaydi ah fa ciddatuhaa halaathatu quruu'in waaye wa hiya quruudiina aqraadii aladhaaru duhurkii waay cinda alimaam ashaafici wa maalik wain kaanat haddii ay tahay miman laa taxiidu mid aan xaydqur-aankii ku cada waladiina tawafawna minkum kuwii adin ka midoo ladin oofsanayo wayadaruuna aswaajan haweenna ka tegayo yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wa cashra aayadda waxaan ka mulaaxadooday macno weynaa ku jira aayaddu iyadoo ciddada sheegayda haddana waxawaaye geeriya laysku hadidaa waladiina tawafawna minkum horta waa kuwii adinka laga oofsanayo wixii wax ugu fiicnaaya ka tegana wayadaruuna aswaajan xaasasay ka tegayaan soo maa yaa hadhow lagula sugi maayo yatarabasna arbacata ashhurin wa casharan intaas hadday dhaafaan rag kale iska guursanayaan adduun marka maxaa isugu halaynaya marka yaa soo mulaaxado maaha marka inaad dhimanayso xaaskaga aad ka tegaysid yaa magoore noqotoba bal taas hortoon ogaal adduun iyo ha isku halayn iyo maaragta anaa ciddaan iskale midna hadhin wax walbaba martiya ka tahay berri waa lagaa faraxalanaya ilaahay khaatimo fiican ugu dilo bismillah haye wagayru mutawafaa canhaa midda aan laga oofsan kala qaadoo in kaanad xaamilan haddii ay tahay oyba uur leedahay ha la furo maaragtay ha la fasakho khuluc ha lagu maaragtay ha ahaato ilaa khulucu sidaan dhiri fasakhu soo gala sida raajixa fa ciddatuhaa biwadci lxamli waay ilaahay muxeri wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna qur-aanka kala dhigdhiga wain kaanad hayra xaamilin haddaysan uur lahayn oo laakiin la furo wahiya min dawaati alxaydi ay ka mid tahay fa ciddatuhaa halaathu quruu'in waalmudallaqaati tarabasna bianfusihinna halaathata quruu'in waa kaas wa hiya quruudii al adhaaru daahiryaalka wey macrika weynaa ka taagano imaam shaafic imaam iyo imaam maalik iyo riwaaye axmed ka mida waxay ku tagaan aqraadu inay duhurka ay tahay ashcaar iyo aayaad dil waxaa ka mid ah fadalliquuhuna liciddatihin ay liistiqbaali ciddatihin waxa lagu furaana waxay waa duhurka ee xaydka lama furaayo iyo adiga ashcaar badan oo waxaa ka mid a acshaa nin ammaanayo oo waxay ninkaas afar labaatanka saac fardo iyo duulaan buu heegan u yahay ma garata oo wuxuu rabaa inuu khanimaysto oo markaasaa waxaa dhaafay dee in badan oo maaragtay oo quru'dii haweenka xoogba uma helo macnaa haween inuuba maaragtay ilmo ka dhalo xoog male intaasoo da-aa ka baaqatou leh marka qurciga ninka ka baaqanaya macaadada mase waa duhurka xujajkaas imaam shaafici ay keenaa qoladan kale aynu xujaj ay keentaa kolley waxa weeye waa qir iyo qir fara badan ibnulqayim isagoo aada wuxuu u gargaaray inay xaylka ay tahay sancaani markuu waday waday waday waxuu yidhi waa farahu ka taagay isu dhowdahow dhaha masalo meel hadda wax laazim ugu aanu yidhi qowlka ibnulqayim hadda inaan rajaxo dhaha masaladu waa adraabteed waa badantao dhah nacam kolley mid kastaba waa macquul waaye waa masaa'ilka isku dhowey ka mid taho oo yacni tarjiixeeda u adag yahay marka haddii calaa qowli man yaquul waa xaydka oo kuay ku socotana waa kaas haddii duhri ay ku dohortana waa qolo walba culimmada qaara tir marka dhib ma lahan wa in kaanad hadday tahay miman laa taxiidu ka sagiirati iyo wal aa'isatina facidatuha halaathu ashhurin waay ilaahay muxuu yidhi wallaa-i lam yaxidna muxuu dhahay maxaa ka horeeya facidatuna halaathu ashhur min nisaakum irtubna facidatuna halaathu ashhur waay iyo wallaahi lam yaxla kuwaan xaylka gaarin ama waxaa soo galadheen culummadu kuwii xaylku dhici jira laakiin marka dambe oo ka go-ay oo xaylkii iska waayay ciduna culimmada qaarkood waa soo gelay dhaha haye wain kaana dati man laa taxiidu ka sagiirati walaaisati waay facidatuha halaathu ashhur waay waalmudallaqatu midda la furay qabla dukhuuli biha laa ciddata caleyha ciddo korkeeda ma ahan ma ahaan iyadana maxaa nas ku ah suuratu eesh suuratu laxzaab ya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati huma dallaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunha cidda mala wa cidat lamati adoonta cidadeeda fi lxamli ka cidat lxurati waay marka xamli haddii uu jir waa isku wada mid wa biliqraa'ina qur-iyaalkana culummada waxay dhahan an tactada biqur'ayni laba inay ku citirto iyadu waxay dhahan waa nisfu cidat lxuri laakiin haddee saddex qur-i maadaama ay xortii tahay aqraa'da lama kala goy karo marka labaa ugu yar laba ka dhigdhig wa bishuhuuri shuhuur hadday tahay can ilwafaati haddii ay bilo ku citirsato ay tahay ama gabar aan xayd gaarinoo yar ama kuwii xayd ka qoysa ama kuwa aan xaydinba asalba haddii laga dhinto an tactada bishahri ini wa khamsa layaali waxay ku cilo tirsanaysaa laba bilood iyo shan dharaarood maxay ka macno tahay macnaha cidatulwafaadkii afar bilood iyo tobankii hamin kala bar laba bilood iyo shan hamin oo kuu soo hortay wa canidalaaqi hadday tahana an tactada bishahri wa nisfin inay tahay waa meesha uu ka leeyahay hadday laba ay kaamishana taasaa marka owla ah faslun fasl wuxuu u yahay fii maa yajibu lilmuctadati haweenka marka ciddada tirsanaysa maxaa iyada u waajib ah maxay leedahay ilaan kolley weli calaaqaa jirta maadaama ciddo tirsanayso calaaqaa jirta marka maxay xuquuqaho leedahay haweentaasi waa kala jiraan wayajibu waxaa u waajibaya lilmuctadati midii ciddo tirsanaysay alrajciyati ciddo rajciyaa midii ka ciddo tirsanaysay oo hal dalqow ku furay ama laba dalqo assuknaa wanafaqatu ayaa u waajibaysa gurigii ay ku jirta meel la dejiyo iyo nafaqo gurigeedii in loo daayo iyo nafaqo caadigii sidii hore ilaa xukmu zawjay qabtaa waxyaalo badan ayay rajciyadu xukmu zawja ka qabtaa horta dalaaq ee nafaqo iyo sukno waa leeda guri la dejiyo iyo masruuf guri hoy iyo maanta ma arkaysa masruuf waa leeda midda kale dalqad kale hadduu furo dalqadii waa gaaraysa hadduu licaana waa gaaraysa hadduu dihaaro iilihii waxaasoo dhan iyadoo hadday ahayd haweentii sii afaraad iyadoo ciddo tirsanaysa haween kaloo shanaan ma guursan karo ilaa ciddada ay ka baxdo ay baa-into meelahaasoo dhan axkaamu zawja ayay marka ka shabahdaa saa darteed iyada marka waxaa weeyaan waa in nafaqo iyo sakniba la siiya wayajibu lilbaa-ini midda baa-inta oo dalqadii ugu dambaysaa la furay oo saddexaad assuknaa ayaa u waajibaysa duuna nafaqati ilaa an takuuna xaamilan maahan oo xaamil hadday tahay nafaqa u waajibaysa ma garat wain kuna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun laakiin hadday baa-in tahay oo maaragtay aysan maaragtay dalqadii ugu dambaysa ay tahay culummadu waa isku khilaafaan imaam shaafici asugu wuxuu leeyahay nafaqo ma lahan laakiin sakanay leeda abu xaniifana wuxuu leeyahay nafaqo iyo sakanba waa leeda mucdam culamaa ahlulxadiidka waxay leeyihiin nafaqo iyo sakna midda ma laha qowlkaasaan ugu xoog badanoo faadima binti qays gabadhii la dhihi jiray ninkayga waxay tiri dalqadii ugu dambeeyey ayuu ifuray markay soo dacwootana waxaa lahay nafaqa malihid iyo sakan midna malku malihid xadiidkaasna marka muslimna wariyey oo waaba kanaaba marka xadiidkaasaa marka ugu xoog badan madhabkaasaa marka ugu xoog badan inaysan maaragtay nafaqo ana zawji dallaqani ha آه. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم أهل الحديث أولا مركا حديث كاس أي قاتل مركا قول كاس أقول رجح سان هدي أنت هدي بائنة أي تهي ويسان أور لهين نفقانا إن يسان لهين سكنا يسان لهين لكن إمام الشافعي سقو حوقاتي إن مارتي نفقة أي لهين لكن قرئ إلى ذهوي وحونا سود للشيء أسكنوهن من حيث sakantu min wujdikum laakiin xadiidkaasaa caddaynaya marka oo faadima bintu qays inaysan haddii baa-ine ay tahay aysan sakan lahayn ee waa rajciyada iyo waxa sakanka iyo nafaqada iska leh ama hadday xaamilo tahay markaa oo nafaqo iyo markaa sakanba ay leedahay wayajibu lilbaa-ina asugna duuna nafaqatiya u waajiba ilaa an takuuna xaamilan man hadday xaamil tahay nafaqadan waa ku darsanee waayo wayajibu waxaa ku waajibaya cala almutawafa canha zawjuha tan zawjkeeda laga oofsaday alixdaadu inay isbasaasiso wahuwa ixdaadkiina alimtinaacu min aziinati ziinada inay ka reebtoonto iyo wadiibi diibka waa ixdaadka marka xadiid fara badan ayaa maanta ma arkaysaa kusoo aroorta nacam ixdaadkuna macnaha waxaa maadaama ninka uu dhintay haweentii inay maanta ma arkaysaa ay muujiso isbasaase marka inay muujiso iyo inaysan markaa nikaax iyo isgaroobin aysan dan ka lahayn ilaa oo maanta uu ka dhammaado waa suu yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yihi almutawafa canha zawja laa talbisu lmucasfara min athiyaab dharka midabada qurqurxoonoo quruxda loogu talagalay ma labisanayso walaa lxuliy walaa taktaxil mana indha kuulanayso walaa takhtadib allaahuma wixii marka indhaha un daawo u ah maahane hadday indhaha ay xanuunto wixii un lagu daaweyno daawo ahaan loo isticmaalo maahane qurqurxin ma jiro marka sibiqiga la sheegana waa dharkii oo loo qurux loogu talagalo ama midabadaan iska delan oo madoow mise cadaan mise iska geri wax had aan qurux qurux iyo zarkasho aan lahayn iyada looma diidan marka dadku waxa weeye ixdaadka qaarna quluwi ay sameeyaanoo waxay leeyihin haweenta ma shanlaysan kartid ma qubaysan kartid waxyaala maarad marka waa qubaysan kartaa waa shanlaysan karta laakiin waxyaalaha dhiib kale ayay ka fogaana iyo dharka ziinadaho xarxaragada iyo waxyaalahaas iyo cilaanka iyo waxyaalahaas ayay ka fogaana marka waxa la isu basaasinayaana waxaa weeye afar bilood iyo toban min waa ninka hadduu dhinto amaa qof qaraabaha hadduu dhinto haweenta saddex beri waa isu basaasi kartaa ma garta wixii ka badan mayo sidaa nabigu yihi calayhi salatu salaam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda inay isku basaaso calaa meytin fowqa halaatin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin maahan asagu arbacatu ashhurin wa cashra xadiidkan umu xabiba wariso aabaheed markii uu dhintay abu sufyaan ay saddex beri isbasaasay u yeertay tiri maaratay waxyaalihii qurqurxinaa iyo dhiibka ee tiri dhiib shaqo kama lihi tiri murugtii aabahay weli waa ay haysaa laakiin xadiidkaana rasuulka maqlay tiri calayhi salatu salaam marka inaan sii basaasiyo oon xadgudbo maanta ma arkaysaa ma rabo wayajibu cala almutawafa canha zawja alixdaadu inay isbasaasiso wahuwa alimtinaacu min aziinati iyo wadiibi in laga reebo ziinadu marka waa wixii hadda fakfakaho maarad ama dhar iska caadiya midab cad ha ahaado midab madow ha ahaado midab asaguna iska dilan ha ahaado wax dhib male laakiin waxyaalaha zarkashada iyo qurquruxda iyo waxyaalahaas ayaa la diiday wa cala almutawafaa canhaa midda laga dhintay almutawafaa canhaa zawjuha midka zawjeeda laga oofsaday almutawafaa zawjuhaas waxa faacil ayaa mutawafa u qaadanaysa allatii tuwafiyat zawjuhaa camal mooy wa cala almutawafaa canhaa tan laga oofsaday zawjuha iyo walmabtuutatu midda dalaaqeeda la gooyey oo baa-inka mabtuuta waa midda baa-inka oo macnaha waxaa dalqadii ugu dambeeyaa la furay ama calaa qowli jumhuur saddex dalqadooda hal mar lagu furay iyaga cindahum baa-inowa saddexdo mar isugu geeyo ama dalqadii saddexaad la furo labadaba iyaga agtooda baa-inay noqonayo mulaasamatu lbeyti gurigii ay ciddada ay ku gashay inay laasimsado ilaa lixaajatin maahan xaajo maahan wax kale u bixi maayaan maalintii wixii danahooda waa soo qabsanayaan hameenkii oo kale guryaha u dhodhow oo kale ay waa ku sheekaysan karaanal laakiin hadhow markii hoyaadka ay noqoto inay maaragtay ay gurigoodii u noqdaan hadday laakiin meeshaasi meel aan la deganaa karin ay tahay oo mathalan inay tuuga usoo dhacdo ama maaragtay halisa ay tahay meel kale u guuri karta sidoo kale guriga hadduu ijaar ahaa oo ninkii yidhaahdo guriga ijaar kalaa iga baxa ijaarna ou diido meel kale la dejinaya sharciga waxayn dhala maahan wixii daruuraa waa la qaadanaya laakiin bilaash bilaash in loo guura maahan waa xukun sharci nacam sababtoo fureecad markii zawjkeeda la dilay wuxuu ku dhaha nabiga umkuthii fii beytika xataa bulaga alkitaabu ajala ilaa kitaabka ajashiis uu ka gaaro cuddada dhimaato qaalat factadadtu fiihi arbacata ashhurin wa cashra rawaahu asxaabu sunan wasaxaxu tirmidiy waa xukunkaas wey wa cala almutawafaa canhaa midda la oofsaday xaggeeda zawjuha laga oofsaday zawjkaas waa naablfaacil oo mutawafadaas ismafcuulkaas aa naabilfaacil u qaadanayo iyo walmabtuutati midda dalaaqeeda la gooyo baa-inka mulaasamatu lbeyti beytka inay laasimsado ayaa ku waajiba ilaa lixaajin dana inuu u baxdo maahan oo danteeda u bixi kartaa sida abi sacuud alkhudri yidhi habaryartaya wuxuu ninkeedii ka oofsaday markaasay danaheeda soo qabsan maagta nabigu waxau dhahay marka waa bixi kartaa hoo dhahay si aad danahaaga maanta ma arkayso usoo qabsatid nacam faslun fi listibraai kanaan ku joojinana insha allah hadhow hal casharaab nooga haray iswac soo socdo baabu nikaax istibra waa hubsiino waa waxayna ku saabsan tahay addoonta qofku markuu soo milkiyo ama khaniimo ha ku helo ama ha soo gato ama maaragtay dhaxal ha ku helo milka cusuboo naag addoona markay gacantaada ay soo gasho istibraa wax la yidhaahdo oo waa maxay horaha isaga galmoonin ilaa aada riximkeeda inuu beryahay aada ka hubsatid marka waxay yidhaahdaan cibaaratun can atarabus alwaajibi waa sugashada oo waajibka ah bisababi mul oo addoonta loo sugo bisababi mulkilyamiin xuduudan ow zawaalan yacni mulkilyamiinta macnaa addoon haddaad ay mid milkigaaga ay soo gasho waad hubsanay hadday ka baxdana oo ninkii kale gacantiisa ay nin kala gashana iyadana marka waa la hubsanaya markaa oo qofkaas kaleed uma galmoonayo ilaa uu ka hubsado faslun filisibraa hubsashadii oo addoontii aada gacanta ku dhigtay riximkeeda la hubsado waman istaxdatha qofkii soo darisiiya milka amatin addoon milkigeed oo addoon hanta xaruma caleyhi waxaa ka xaaraana al-istimtaacu bihaa inuu ku raaxaysto oo naagnimo ugu tago istimtaac waxaa loo jeedaa waxaa weeye haa xataa haa xataa yastabri'ahaa ilaa uu ka hubsado soo u hubsanaya in kaanat min dawaati alxayli kuwa xaylka haddii uu ku dhaco bixaylatin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati shuhuuri kuwa bilaha tirsanaya oo macnaa yaryarkaa oon xayl ku dhicin ama aayishadaana bishahrin bil oo ku hubsado wa in kaanat min dawaati alxamli bilwadci waa marka iyagoo istibraha waa dhib yaryahay waa saddex wey addoonta inay uur leedahay istibraheed waa uurka inuu maaragtay uu dejiyo waa mid aan xaylin istibraheed waxaweye waa hal bil waa kuwii xaylaay istibraheedu marka waa inuu hal xayl oo helo nacam waman istaxdatha qofkii soo darisiya milka amatin addoon milkeeda qofkii soo darisiyo addoon hanta wey xaruma caleyhi listimtaacu bihaa inuu ku istimtaacaa ku xaaraan laakiin waxay yidhahdeen midda oo haniimada kugu soo gashay wixii jimaac ka sokeeya waad uga istimtaaci kartaa hade xataa yastabri'ahaa ilaa uu macnaha uu ka hubsado oo macnaha inay kalmaran taho oysan uur lahayn ilaa uu ka hubsado in kaanad hadday tahay min dawaati alxaydi bixaylatin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati shuhuuri bishahrin oo ku hubsado wa in kaana min dawaati alxamlina bilwadci oo ku hubsado wa idaa maata haddii uu dhinto sayidi umulwaladi istabra'ad nafsaha kalamat umulwalad waxaa la yidhaahdaa ninka sayidka oo addoonta iska leh ee addoonta milkulyamiin u galmooda hadday asaga ilmo u dhasho umulwaladay leeyihin addoomaha magacyaal badanay leeyihin magacyaalkooda waxaa ka mid a umulwalad umulwalad waxaa la yidhaahdaa addoonta ninka sayidka ilmo u dhasha waxaa ka mid a magacyaalka mubacad waa midka qaarkiis uu xur yahay qaarkiisana uu addoon mubacada la yidhaahda waxaa ka mid a mukaatab waa midka la yidhaahdo inta la qiimeeyo saddex kunaa qiimaha uu yaha ganiyaa la yidhi saddex sano sanadkiiba kun geni bixi kaas maxaa la yidhaahdaa mukaatab waxaa ka mid a magacyaalkooda mudabbar waxa la yidhaahdo waa ninka uu yiri maalan haddii markaan dhinto ayaad xor tahay hadhow thuluthulmaal ayuu marka uu ka xoroobaya marka magacyaalkaasoo kale ayaa maaragtay ayaa ka mid a in la barto ay axkaamtiisa wa idaa maata haddii uu dhinto sayidi umulwaladi istabra'ad nafsahaa way hubsanaysaa kalamati oo macnaa hal xaylay ku hubsana haddii ay aqraa' leedahay hadday xamli tahana uurkay ku hubsana inay uurka dejiso haddii ay mid aan xal ku dhicin ay tahay bilow ku tirsanaysaa halkaas insha allahu tacaala caaw noogu joogaya